بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وقال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب بيان أول وقت العشاء هذا مثل باب بيان أول وقت العشاء wakhtiga cishaha awalkiisa caddayntiisa u baab yahay halkan sheekh wuxuu uga hadli doonaa weli kitaabuulmawaaqiit ayuu ku dhex jiraahe xilliga ugu horeeya oo cishuhu uu dhalanayo o cishaha la tukan karo qaala abu cabdiraxmaan anasaa'i raximah اllahu tacaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin almacruuf biraawiyati cabdillaahi bni lmubaarak qaala xadaanaa cabdullaahi mubaarak mar walbaba cabdullahi mubaarak unbuu ka qaaday raawiya le raawiyati cabdullahi bni mubaarak عن حسين بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب المدني الصدوق وليس له في سنن النساء إلا هذا الحديث من آل بيت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال حسين وحير أخبرني وهب بن كيسان المدني الثقة قال حدثنا جابر بن عبد الله قال جاء جبريل جبريل وحوي مد عليه السلام إلى النبي النبي صلى الله عليه وسلم حين وقته من زالت الشمس qoraxdii markii ay ka suushay can wasadi samaa bartamaha cirka markii ay ka dhaqaaqdo dhinaca galbeedka ay u dhaqaaqday markaasuu u yimid faqaala jibriil wuxuu yidhi qum yaa moxamed fasalli duhra nebiyullaahi moxamedow istaagoo duhurka tuko xiina waqtigiina duhurka tuko maalat ishamsu qoraxdu ay leexatay uma markaa kabacdi makata haddana waa nagaaday jibriil xataa idaa kaana fay-u rajuli ninka hooskiisu markuu ahaaday midlahu midla rajuli ninkii iyo hooskiisu markay isla ekaadeen ja'aahu jibriil waa yimid haddana nabiga sala allahu calayhi wasalam ayuu u yimid lilcasri liajli casri salaaddii casri darteedu u yimid faqaala jibriil wuxuu yihi qum yaa muxamedu fasalli lcasra waa waqtiga casirka uu gelayo uma makata jibriil waa nagaaday xataa idaa qaabat ishamsu qoraxdii markii ay dhacday ayuu ja'ahu jibriil nabiga u yimid sala allahu calayhi wasalam faqaala jibriil wuxuu yidhi qum fasalli lmaqriba istaagoo maqrib tuko nabiyullahi moxamedu sala allahu calayhi wasalam faqaama waa istaagay fasallahaa salaaddii maqhribkuu tukaday rasuulku sala allahu calayh wasalam xiina wakhtiguu tukaday kaabati shamsu qoraxdii ay dhacday sawaa'an mustawiyatan xaal qoraxdu ay la siman tahay lilguruubi dhiciddii ay la siman tahay iyadoo markaa dhiciddii la sinaatay ayuu maqhribkii tukaday rasuulku sala allahu calayh wasalam uma makata haddana waa nagaaday jibriil xataa idaa dahaba ashafaqu ashafaqu alaxmar ayaa loola jeeda shafaqii axmarka ahaa guduudkii markuu tegey oo u baaba'ay ayuu jaa'ahu u yimid jibriil nabiga sala allahu calayh wasalam faqaala markaasuu jibriil wuxuu yidhi qum fasalli alcishaa waana meesha uu kaga dalinaya xadiiska nasaa-i awal waqti alcishaa waxa weeye markii shafaqulaxmarka markuu baaba'o maqhribkiiyaa tegey cishihiina wuu soo galay maqhribkiina xilligaa lama tukan karo cishihiina waxaa la taagan yahay awalkiisa yaa la taagan yahay qum fasalli alcishaa faqaama fasallaahaa uma ja'ahu haddana waa u yimid jibriil nabiga sala allahu alayh wasalam xiina sadaca alfajru fajarku markuu dhashay fi subxi subxii dhexdiisu ugu yimid markii fajarku uu dhashay faqaala markaasuu wuxuu yidhi jibriil qum yaa muxamedu fasalli faqaama fasalla subxa waa istaagay subxigii uu tukaday rasuulku sala allahu calayh wasalam uma ja'ahu haddana waa u yimid shantii salaadood markuu sidaa u dejiyey mar kaleu haddana wuxuu rabaa waqtuljawaazkii inuu haddana u caddeeyo jibriil uma ja'ahu jibriil nabigu u yimid sala allahu alayh wasalam min algadi fi lgadi biridii kale xataa idaa kaana fay-u rajuli midlahu ninkii markuu hooskiisii mahalkiisii oo kale uu noqday faqaala wuxuu yidhi jibriil qum yaa muxamedu fasalli fasallaa wuxuu tukaday adduhra marka riwaayaadkan waxay isku waafaqseen ilaa riwaayadii hadda ka hor aanu soo marray maahane mar walbaba salaadda uu bilaabayey jibriil waa duhur mar walba uu imaanayaba salaadda jibriil uu bilaabayey waa salaaddii duhurka wey ilaa riwaayadii shaadada aheed oo aanu soo qaadanay mooyo oo fajarka bilowday salaadda fajarka ku bilaabaysay mooye uma ja'ahu jibriil haddana waa u yimid nabiga sala allahu calayhi wasalam calayhi salaam xiina kaana fay-u rajuli midlayhi ninka hooskiisu labalaabkiis markuu noqday oo shay walba hooskiisa uu ku laba jibaarmayo ayuu haddana u yimid faqaala qum yaa muxamedu fasalli fasalla alcasra markaasuu casirkii uu tukaday oo waqtigii shalay uu dujiyey waqti xoogaa ka dambeeya ayuu casirkii tukiyey isagoo tusinaya xilligaasna in casirkii la tukan karo ثuma jaaءahu jibriil haddana nabigu waa u yimid salى الlahu عalيه wasalam lilmagribi liأjli اlmagrib magrib dartiisuu haddana ugu yimid xiina waqtigii u yimid qaabat الshamsu qoraxdii ay dhacday waqtan waaxidan sallaa waa tukaday rasuulku salى الlahu عalيه wasalam waqtan waaxidan yacni shalay xilligii maqribka uu tukaday iyo xilligan hadda uu maanta tukanayaba hal waqtiga ku beegnayd salaadihii kale xoogaa isbeddelaa ku jiray awqaaddooda laakiin maqribka shalana wuxuu tukaday markii qoraxdu ay dhacday xilligana wuxuu tukaday markii qoraxdu ay dhacday uu tukaday rasuulku salى الlahu عalيه wasalam lam yazal waktigu kama zuulin canhu camaa kaana sidii markii hore uu ahaa shalay siduu waktigii uu tukaday maqribka ayuu maanta haddana tukaday lam yazal canhu bimacnaa lam yatagayar اlwaqtu camaa kaana calayhi biاlamsi shalay siduu ahaa waktigu iskama bedelin oo qoraxdu markii ay dhacday ayuu haddana maqhribkii tujiyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi jibriil qum fasalli fasalla almaqriba dukuu yidhi markaasuu maqhribkii uu tukaday uma jaa'ahu jibriil haddana waa u yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam lilcishaa'i liajli alcishaa cishihii dartiisuu haddana ugu yimid xiina dahaba hulusu leyli alwal huludkaasoo alwalu huludkaan ka sifayn huludkaasoo alwalu hulusuleyli alawal markuu soo tegey ayuu haddana u yimid waa waktigii hore wakti xoogaa ka dambeeya cishihii markii hore markuu tujinayay wakti ka dambeeyuu haddana tujiyey faqaala markaasu wuxuu yihi jibriil qum fasalli fasalla alcishaaءa cishuu rasuulku tukaday salى اllahu عalيه wasalam uma jaءahu lisubxi liأjli subx salaaddii subxa dartiisuu haddana ugu yimid xiina asfara ayuu u yimid xiina asfara ay dakhala fi lisfaar nuuraabiddii markuu dhex galay jiddan si daran uu nuuraabiddii u dhex galay jibriil oo aad uu u iftiimay jawigii iyo dhulkii uu aad u iftiimay markaasuu u yimid waa markii hore markii xoogaa ka dambeysay haddana ayuu haddana u yimid faqaala markaasuu jibriil wuxuu yidhi qum fasalli fasalla subxa ayuu tukaday rasuulku sala allahu aleyh wasalam faqaala jibriil wuxuu yidhi maa bayna haadayni waktun kulluhu labadan waqtiyo aan kuu sheegay labadan inta u dhexaysa ayaa waktun waktigu ahaaday kulluhu kullulwaqt awqaadaha salaada labadan xilli oon ku tujinaya inta u dhexaysa ayaa la tukan karaa uu yidhi jibriil xadiiskuna xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxmaan النasaaئي raximah اllahu taعaalى tacjiil الcishaaء haadaa midkani baabu tacjiili اlcishaaءi baabu istixbaabi tacjiili اlcishaaء cishaha dedejintiisii sunayntiisii ayuu u baab yahay baab kale oo baabkan liddi ku ah ayuu noo soo wadaa sheekhu yuu dhihi doonaa baabu maa yustaxabu min taأkhiiri الcishaaء haddana muxuu yidhi baabu istixbaabi tacjiili اlcishaaء oo haddana wuxuu dhihi doonaa waxaa sunnaa cishaha in dib loo dhigo haddana wuxuuna leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala tacjiil اlcishaa marka ma tanaaqudayaan oo isma burinayaan labada baaboo sheekhu wuxuu kala jeedaa axaadiista daahirkooda aada moodayso inay iskhilaafayaan ayuu rabaa sheekhu inuu kuu jamciyo axaadiista aada isleedahay way iskhilaafayaan ayuu rabaa inuu kuu jamciyo habka asagu uu ku jamciyana waxay tahay nasaa-i dariiqa iyo maslaga uu raacay idaa kaana ta'khiiru yashuqu calى الnaas cishaha in dib loo dhigo hadday dadka ay dhib ay ku tahay sida mustaxabigaahi markaa la sunnaynayo waa tacjiilu lcishaa haddii jamaacada ay dhibayso way ta'khiirku uu dhibayo wa ilaa fatakhiiru afdalu laakiin dadku haddaysan dhibaynin ta'khiirkaoo ta'khiirkaaba ay doonayaan markaa ta'khiirkaa fadli badan saasuu marka baabka kalena ula jeedaa baabka uu noog sheegi doono baabu maa yustaxabu min ta'khiiri alcishaa haddaysan dadku ku dhibtoonaynin waxaa wanaagsan oo ajir badan in cishaha dib loo dhigo amaa haddii ta'khiirka dadka uu dhibayo waxaa sunnaa istixbaabu tacjiili اlcishaa marka waa jamcan bayna alaxaadiisi almutacaaridati daahiruhaa axaadiista daahirkeeda aada ismoodayso inay tacaarudayso ayuu dooni sheekhu habkaas inuu kuugu jamciyo waana maslag wanaagsan qaala abu cabdiraxmaan الnasaa-i raximah اllahu tacaala akhbaranaa camru bnu caliyin waa ibnu baxri albasriyu hiqatu wa moxamed bnu bashaar laba sheekhu xadiiska u leeyahay nasaa-i iyo wa moxamed bnu bashaar waa bundaar basriyun hiqa qaala xadaanaa moxamed shucbuu ka qaadi moxamed ibnu jacfar gundar basriyun hiqatun habtun qaala xadaanaa shucbatu shucbatu bnu اlxajaaj amiiru اlmu'miniin fi اlxadiis albasriyu hiqatu اlxuja can sacdi bni ibraahim aladi yantasib ilaa cabdiraxmaan ibni cawf qaadi اlmadiina wa kaana qaadiya almadiina qaaligii madiinana waa ahaa hiqatun habtun can moxamed ibni camri bni xasani min aali beyti rasuuli illaahi salى allahu alayh wasalam liannahu moxamed ibni camrin ibni xasan ibni caliy bni abi aalib way madaniyun hiqa sayidina cali ayuu markaa ku abtirsan qaala moxamed wuxuu yidhi qadima alxajaaju xajaajaa soo galay waa sanadkii toddobaatan iyo afartii markii cabdullahi bnu zubayr uu soo dilay wuxuu ka dareemay magaaladii madiinatulmunawara kacdoon shacabkii uu ka dareemay magaaladuu dejinayay magaaladuu soo galay qadima alxajaaj almadiinaad usoo qadari marka madiinu markaa yimid madiinuu soo galay toddobaatan iyo afarkii taariikha hijriga waa cinda qatli ibni zubayr markuu dilay cabdullahi bnu zubayr oo maka uu ku dilay ayaa waxaa dhaqdhaqaaq sameeyey heer madiina reer madiina marka dhaqdhaqaaq iyo kacdoonu ka dareemay madiinuu yimid marka inuu markaa dhaqdhaqaaqa uu dejiyo oo uu cabsi geliyo heer madiina ayuu saasuu u yimid magaalada madiine xajaaj xilligaas qaala moxamed wuxuu yidhi qadima alxajaaju xajaajaa soo galay almadiina magaaladii madiinuu soo galay madiinat almunawara toddobaatan iyo afartii cinda qatli ibni zubayr markuu soo dilay cabdullahi ibnu zubayru marka xajaajna wuxuu macruufku ahaa ta'khiirka awqaadda inuu dib uga dhigo salaadaha wakhtigeedii inuu dib uga dhigo ka sha'ni اlumawiyiin dowladdii umawiyiinta sha'nigoodu siduu ahaan jiraba xaalka xajaajna saasuu ahaa marka markii uu soo galay magaaladii madiina wuxuu yidhi fasa'alnaa waxaan su'aalnay jaabir bna cabdillah fasa'alnaa yaa dhahay moxamed ibnu camrin fasa'alnaa waxaan su'aalnay jaabir bna cabdillaah qaala markaasuu wuxuu yidhi jaabir bna cabdillah yacni waxaan ka su'aalaynaa can awqaati salaadbu ninkan xajaaj waa ka awqaaddii salaadihii dib uga dhigayee bal ka warran maxaad rasuulka ka soo gaartay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh qaala jaabiru wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi rasuulka aleh sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray yusalli duhra bilhaajirati haajiraduu dukan jiray duhurka ay binisfi nahaar waa xilliga haajirada markii maalintu kulushahay oo kala bar maalintii la gaaro waa zawaalaa loola jeedaa un macno ahaan sida axaadiista hor aan ku fasirayn xilligaa zawaalkaoo kulaylka uu jiro ayuu nabigu sala allahu alayh wasalam duhurka tukan jiray walcasra casirkana rasuulku sala allahu alayh wasalam waa tukan jiray walxaal ashamsu baydaau naqiya qoraxda weli iyadoo cad oo naqiya nadiif ah oo min asufrati boorboor iyo aysan gelin oo midabkeedu uusan isbedelin ayuu casirka tukan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam waalmaqriba waa tukan jiray idaa wajabat ishamsu qoraxdu markay dhacdana maqribkuu nabiguna tujin jiray sala allahu alayh wasalam waalcishaaa axyaanan waa meesha uu kala jeedo marka meeshuu u socdo nasaa-i waa halkan salaadda cishaha tacjiilkeedii walcishaa cishahana nabigu sala allahu alayh wasalam axyaanan wakhtiyo wuxuu axyaanan wakhtiyo kaana wuxuu ahaan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam idaa ra'aahum dadka hadduu arko qad ijtamacuu xaalay soo aruureen oo ay soo kulmeen cajala waa dedejin jiray wa idaa ra'aahum dadka hadduu arko qad abda'u xaalay soo daaheenna akhara waa xadiiska uu doonayo marka inuu ku jamciyo axaadiista kale meeshuu kala socdo halkaas weeyo oo yacni nabiga sala allahu alayh wasalam markuu arko dadku inay soo aruureen oo masaajidkii jamaacadii ay soo aroortay waa dedejin jiray cishaha hadduu arko dadkii inay kala maqan yihiin oy soo daahdaaheen uu arkana dibuu u dhigi jiray marka waa nidaamka maslaga uu ku jamciyey oo idaa kaana ta'khiiru yashuqu cala annaasi wa ilaa fa ta'khiiru afdal haddii dadkii haddee marka ay kala maqan yihiin amaba ay dhib ku tahay soo aruurkaba sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam waxay ahaan jirtay cishaha inuu dib u dhigo xadiiskuna waa xadiis saxiix oo bukhaari iyo muslim ayaa saxiixeynkooda ku wariyey qaala abu cabdiraxmaan unasaa'i raximah llahu tacaala baabu shafaqi baabu bayaani shafaqi shafaqa caddayntiisii ayuu u baab yahay halkan sheekha raximah llahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa shafaq maxaa loola jeedaa shafaqa axaadiis ku soo arooray macnaha lagala jeedo ayuu rabaa sheekhu inuu caddeeyo laakiin nasaa-i raximah llahu tacaala ma uusan noo sheegin haddana hal xadiisoo shafaq uu ku jiro nooguma sheegin baabka sheekhu raximah ullahu tacaala marka sheekha raximah ullahu tacaala hal xadiisoo shafaq uu ku soo arooray baabkana kuma sheegin wuxuuna baabaystay baabu bayaani shafaqi marka wuxuu kala jeedaa sheekhu raximah ullahu tacaala ulajeeddada asaga uu ka leeyahay waxaa weeye yuusanba lafdiga shafaq xadiiska ku soo aroorine xadiiska noo soo socdo lisuquudi alqamari lihaalihatin ayuu ula jeedaa macnaahu ashafaqu xadiiska noo soo socda oo yusalliihaa lisuquudi alqamari lihaalihatin macnaahu ashafaqu halkaasuu kala jeedaa asagu ee xadiis hadda shafaq ku soo arooray inuu fasiro ulajeeddadiisu sheekhu ma ahane wuxuu kala wadaa lisuquudi alqamari lihaalihatin macnaha loola jeedo inuu shafaq loola jeedo macnaha waana arki doonaa xadiiska waan gaari doona qaala abu cabdiraxmaan unasaa'i raximah llahu tacaala akhbaranaa moxamed bnu qudaamata ibnu acyan moxamed bnu qudaamata bna acyan almisiisiyu hiqa qaala xadaanaa jariir isnaadka labaadu dhacay waa jariir ibn cabdilxamiid alkuufiyu hiqatu habtu can raqabata bifatxi raa'i walqaafi saas wey can raqabata waa raqabatu bnu masqala kuufiyun hiqatun kuufiyun hiqa lafdigan dabdigiisa hadda ka hor nusqadan ay khaladay oo raqba uu noo soo yiri bisukuuni ilqaaf saasuu markii hore u khalday laakiin hadda waa saxan yahay raqaba wey saasuu ku saxan yahay bifatxi الraa'i wاlqaafi can raqabata waa raqabatu bnu masqalata alkuufiyu hiqa can jacfar ibni iyaasin alwaasidiyu hiqa can xabiib ibni saalim اlansaari laa ba'sa bihi can الnucmaan bni bashiirin qaal wuxuu yidhi saxaabigu ana aniga aclamu الnaas dadka anaa ugu cilmi badan bimiiqaati haadihi الsalaa salaadan waktiga la tukanayo anaa dadka ugu oqoon badan cishaaءi الaakhirati ah salaada ku bayaani bimiiqaati haadihi salaad salaadan waktigeeda anigaa dadka ugu oqoon badan cishaaءi الaakhirati ah salaada aan ula jeedo salaada cishaha uu ka wada salaada cishaha waktiga uu nabigu tukan jiray salى الlahu عalيه wasalam aniga qof iga xog ogaalsan ma jirtuu ula jeedaa nucmaan bnu bashiir laakiin sheekhan la yidhaaho mulla caliy اlqaari kitaabkiisa la yidhaaho sharxu lmishkaat oo mishkaat lmasaabiixa uu ku sharxay markuu xadiiskan sharxayay mulla caliyu lqaari wuxuu yidhi walacalla haada alqowla hadalkan nucmaan bnu bashiir uu yidhi dadka anigaa ugu cilmiga badan salaada cishaha waxaa dhici kartuu leeyahay inuu hadalkan yidhi saxaabigu bacda mowti gaalibi akaabiri saxaaba saxaabadii waaweyneyd markii ay dhinteen ka bacdi aladiina hum aclamu minhu bidaalika dadkii asaga uga cilmi badanayo xogta nabiga sala allahu alayh wasalam kaga ogaal badnaa markay geeriyoodeen ka bacdi ayuu saxaabiga hadalkan yidhi leanna waxa isagu waxa weye nucmaan bnu bashiir wuxuu ka mid ahaa min sigaari saxaabati rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam saxaabadii rasuulka dadkii ugu da'da yaraa ayuu asagu ka mid ahaa nucmaan bnu bashiir marka hadalkan wuxuu yidhi markii dadkii ka waaweynaa ugana oqoon badnaa mawaaqiidda salaada xogta nabigana kaga dheereeyey sala allahu calayh wasalam markii ay geeriyoodeen ka bacdi ayuu hadalkan yidhi uu leeyahay mulla caliy lqaari can nucmaan bni bashiirin qaala wuxuu yidhi nucmaan bnu bashiir ana aniga aclamu nnaasi dadka ugu oqoon badan bimiiqaati haadihi salaati cishaaءi ilaakhira salaadda cishaha kaana rasuulullahi rasuulku ale sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray yusalliihaa salaadan cishaha mid tukada lisuquudi اlqamari cinda laamtaas waa bimacnaa cinda lisuquudi اlqamari cinda suquudi اlqamari dayaxa dhixiddiisa agtiisa dayaxu markuu dhaco agtiisa ayuu cishaha tukan jiray lihaaliثatin lileylatin habeenkiina uu dayaxu dhaco leyladaasoo haaliثatin ee saddexaad yacni wuxuu kala jeedaa xadiiska nucmaan bnu bashiir bishu markay saddex tahay habeenka saddexaad markii bisha saddexdu ay dhacdo saacadda bisha saddexaad bishu markay saddex tahay saacadda ay dhacdo saacaddaasuu cishaha tukan jira waxaana macruuf ah bishu marka ay saddex tahay saacadda ay dhacaysaa waxaa weeye waa cinda guruubi ashafaqi alaxmari bishu markay saddex tahay cinda guruubi ashafaqi alaxmar shafaqa guduudan markuu cirka uu ka baaba'o markaasay bishu markay yacni saddex tahay ay hore ka dhacdaa leannau degdegay u dhici markaas amaa habeenka afaraad ee habeenka shanaad marba waa sii daahay habeenka lixaad habeenka toddobaad waa sii daahay waxaa laga yaabaa saddex saac afar saac inay gaarto iyo ka badan inay gaarto laakiin bishu markay saddex tahay ma daahdo bishu markay saddex tahay habeenkii saddexaad gaaliban waxay dhacdaa cinda guruubi ashafaqi alaxmar shafaqu axmarku markuu baaba'o oo iftiinka gududaad cirka uu ka baaba'o markaasay bishuna dhacda xilligaasuu nabigu tukan jiray sala allahu wasalam baaraka caleyh salaadda cishaha marka meesha maxaa nooga soo baxaya bayaanu lishafaq waana meesha uu kala jeedo meesha uu kala jeedo nasaa-i raximah llahu tacaala baabu shafaq markuu dhahayey liannahu macnaha xadiiska oo yusalliiha lisuquudi alqamari lihaaliثa ayaa waxaa loola jeedaa shafaqi shafaqa markuu dhaco ayaa loola jeedaa laakiin culimmadu waxay leeyihiin bisha markay saddex tahay bisha markay saddex tahay mar walbaba ma waxay dhacdaa cinda guruubi ashafaq shafaq alaxmarka de mar walbaba dhacdaa waxay leeyihin culimmadu mar walba int xilligaa ma dhacdo laakiin saxaabigu wuxuu ula jeedaa waa haalibka aqlibiyadda ula jeedaa leanna mar way ka soo hormartaa marna way ka daba martaa laakiin wuxuu ula jeedaa sida haalibka ah sida haalibka uun ayuu ula jeedaa xadiiskan xadiiskan waa xadiis saxiixa saxaxahu alimaamu الnawowi fi اlmajmuuc wabnu اlcarabi fi caaridati alaxwadi imaamu nawwi xadiidka wuxuu ku saxiix yeelay kitaabkiisa majmuuca la yidhaah abubakr bnu اlcarabi isaguna wuxuu ku saxiix yeelay kitaabkiisa la yidhaha caaridaة اlaxwadi oo tirmidiga uu ku sharxay ayuu ku saxiix yeelay qaala abu cabdiraxmaan النasaaئي raximah اllahu taعala akbaranaa cuثmaan bni cabdillaahi wa ibnu muxamed cuثmaan bni cabdillaahi bni muxamed albasriyu hiqa qaala xadaثana cafaan وعفان بن مسلم البصري ثقة ثبت قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي الثقة ثبت عن أبي بشر أبي بشر السابق في الإسناد وجعفر ابن إياس كان صار مرنا كون يدي سيو مرنا الشيخ مقعيس وشاقي ووحوري جعفر ابن إياس هذا الإسناد وحكو شاقي كون يدي سي وأسل الشيخ عن أبي بشر السابق في الإسناد عن بشير بن ثابت بشير بن ثابت الأنصاري البصري وأنساري بصري والثقة عن حبيب بن سالم السابق في الإسناد والشيخ هذا نصامرني عن النعمان بن بشير قال وحور السحابي قال والله أن كنت أرتا إني أن أقول أعلم الناس ذاتك قفك أقو أقوانت بدنا نهيد بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة صلاة العشاء الدنبي ذاتك أنا أقو أقوان بدنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوهان جري يصليها صلاة العشاء متو كذا لسقوط القمر عند سقوط القمر dayaxa dhiciddiisa agtiisuu tukan jiray lileylatin haalisa habeenka saddexaad xilliga dayaxu uu dhacayo waa markii shafaqulaxmarku uu dhacee markaasuu rasuulku sala allahu calayh wasalam uu salaada cishaha uu tukan jiray xadiidkuna waa saxiix xadidka haddaan soo marnay qaala abu cabdiraxmaan الnasaa-i raximah اllahu tacaala baabu maa yustaxabu min taakhiiri اlcishaai haadaa midkani baabu maa yustaxabu baabu listixbaabi maadanan masteriye icraabina baabu listixbaabi sunnayntii ayuu u baab yahay min taakhiiri ilcishaa la sunneeyey cishaha in dib loo dhigo axaadiistii tusinaysay inuu nabigu sunneeyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh uu ammaanay ayuu baabkan sheekhu uga hadlay masalada masaladana masale khilaafiya wey masale khilaafiya weyo aimada salafku ay isku khilaafeenoo cishuhu ma wuxuu la mid yahay oo uu ku xugun yahay salaadaha kale ile salaadaha kale waxaa sunno ah awalulwaqti in laga tukado ayaa sunnaa markiiba salaaduhu ay dhashaanba oo wakhtigoodaba la gaaro in hore laga tukadaa sunnaha salaadaha kale ma salaadaha kale uu la mid yahay mise waa laga soo reebi imaamu nasaa'i raximah ullahu tacaala isagu wuxuu qabaa in laga soo reebayo oo isagu markii shafaq ilaa markuu gelayo axaadiis horuu sheekhu noogu soo sheego shafaqul axmarka markii uu baaba'o oo midka abyadka ah oo cadkaahi uu dhasho markaasuu cishuhu galaa xilligaas marka nasaa'i wuxuu doortay in laga dib mariyo cishaha ayaa fadli badan imaamu shaaficina masaladan wuxuu ku leeyahay laba qowl walidaalika imaamu nawowi raximah اllahu tacaala markuu masaladan manhaajka uga hadlayay wuxuu yidhi wayusanu tacjiilu salaati liwali waqtiha salaad kasta waxaa la sunneeyaa awalulwaqti in laga tukado wa fii qowlin taakhiiru اlcishaa'i afdalu manhaajka imaamu nawowi wuxuu ku leeyahay qowl imaamu shaafici aqwaashiisa ka mida waxaa ku sugnaa taakhiiru اlcishaa'i afdalu waxaa fadli badan cishaha in dib loo dhigo halkaas marka waxaa ka cad imaamu nawowi raximah llahu tacaala masaladan oo cishaha ma waxa wanaagsan in waktiga awalul waqti laga tukado mise waxaa wanaagsan in dib loo dhigo inuu labo qowl uu ku leeyahay madhabkana waxaa raajix ku ah in sida salaadaha kale uu la mid yahay oo awalul waqti laga tukanayo ayaa madhabka imaamu shaafici raximah llahu tacaala raajix ku ah qowl daciif oo madhabka dhexdiisa daciif ku ahna wuxuu qabaa in cishaha ay ku fiican tahay in dib loo dhigo imaamu nawowina raximah اllahu tacaala kitaabkiisa majmuuca wuxuu ku yidhi wahada alqowl daciifu aqwa daliila qowlkan madhabka imaamu shaafici dhexdiisa daciif ku ah xagga axaadiista iyo xagga adilada asaga xoog badan wuu yihi kitaabkiisa majmuuca ayuu ku yidhi imaamu nawowi raximah اllahu tacaala taakhiirka cishaha in la dib dhigo inay sunno tahana waxaa sidaasoo kale ku tegey oo qaba abi xaniifa iyo imaamu axmed waxakaahu tirmidiyu can aktar اlculamaa imaamu tirmidina kitaabkiisa sunanka masalada markuu uga hadlay wuxuu yidhi waa qowlu akar اlculamaa culammada intooda badan waxay qabaan in cishaha aan awalka laga tukanoo xoogaa dib loo dhigo ayaa culimmadu u badan yihiinuu yidhi imaamu nawowina raximah اllahu tacaala wuxuu ku leeyahy kitaabkiisa majmuuca wa huwa aqwى daliilan qowlkaasaa xagga daliilka u xoog badan ayuu leeyahay imaamu nawowi raximah اllahu tacala xadiistana waa arki doonaa oo aad u ammaanaysa in cishaha dib loo dhigo قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر المعروف براوية عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الله عبد الله المبارك عن عوف وعوف بن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي البصري الثقة عن سيار بن سلامة البصري الثقة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي أنا يا أبيه وحنوسه قال لي صحابي قال لي أبي برزة الأسلمي فقال له أبي aabbahay wuxuu ku yidhi saxaabigii akhbirnaa kayfa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nooga sheekeeyo sidee rasuulku ahaan jiray sala allahu alayh wasalam yusalli almaktuuba salaada la farad yeelay see u tukan jiray xagga waktiguu ula jeedaaya qaala wuxuu yidhi saxaabigii kaana rasuulku salى اllahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray yusalli اlhajiira salaada duhurka ah waa tukan jiray allatii salaadaasoo tadcuunaha idinku aad ku magacaabdaan aluulaa salaada hore aad ugu yeertaan liannaha awalu salaatin sallaa biha jibriilu rasuula اllahi salى اllahu slm wbaaraka calayh xiina waktiguu salaadaa tukan jiray tadxadu shamsu qoraxdu ay eelato oo bartamaha cirka ay ka eelato wa kaana rasuulku salى اllahu alay waslm wuxuu ahaan jiray yusalli lcasra casirkuu tukan jiray uma yarjicu axaduna midkan dibuu ugu laaban jiray ilaa raxli gurigiisii fii aqsa madiina xaalu ku yaallo gurigu magaalada madiina meesha ugu fogaanshaha badan xaalu ku yaalo walxaal ashamsu qoraxdii weli xayatun ay nooshahay weli iftiinkeedii u jiro qaala sayaar wuxuu yidhi wanasiitu waxaan halmaamay maa qaala abu barza wuxuu yidhi fi lmaqrib fii sha'ni lmaqrib salaada maqribka waxa uu ku yidhi waan halmaamay saxaabigu qaala abu barza wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam yastaxibu inuu jecel yahay an tu'akhara salaatu alcishaa salaada cishaha in dib loo dhigo waana meesha uu kaga socdo imaamu nasaa'i masalada meesha uu kaga socdo imaamu tirmidina uu leeyahay calayhi akharu alculamaa culamada inta badan qowlkaasay qabaan tirmidigana uu yidhi wa kaana wuxuu ahaan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam yastaxibu inuu jecel yahay an tu'akhara salaatu alcishaa alatii salaadaasoo tadcuunaha alcatama adinku aad ku magacaawdaan salaadda idinku catama aad ku magacaawdaan in dib loo dhigo u jeclaan jiray rasuulku salى اllahu alيه wasalam qaala saxaabigan abi barsa wuxuu yidhi wa kaana rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu ahaan jiray yakrahu nowma qablaha walxadiisa bacdaha salaadda cishaha ka hor in la hurdana wuu kahan jiray rasuulku salى اllahu alيه wasalam gadaasheeda in la sheekaystana waa kahan jiray wa kaana wuxuu ahaa rasuulku salى اllahu alيه wasalam yanfatilu mid ka baxa min salaati اlghadaati salaada subxiga xiina waktiguu ka bixi jiray yacrifu rajulu ninku uu garan karo jaliisahu ruuxa la fadhiya uu garan karo wa kaana rasuulku salى اllahu alيه waslm wuxuu ahaan jiray yaqra'u bisitiina lixdan aayadooduu salaada subxiga ku akrinayay ilaa almi-ati ilaa boqol aayadood laga gaaro xadiiskuna waa saxiixu cashirkii shalay ayaama kusoo qaadano bukhaari iyo muslim ayaa wariyey qaala abu cabdiraxmaan الnasa'i raximah اllahu tacala akhbaranaa ibraahimu bnu اlxasan ibnu اlhaytam almasiisiyu hiqa wa yuusuf bnu saciid oo laba sheekhu xadiiska u leeyahay misiisi wey isaguna almisiisiyu hiqatu walafdu lahu lafdiga yuusufa iskale qaala labada sheekhba waxay dhahay xadaanaa xajaaju wa xajaaج بن محamed almacruuf bxajaaج الأcwar almisisi ahiqaة habtu can ibni jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaزiiz ibni jurayj almakiyu hiqaة اlxuja qaala qultu lcطا waxaan ku yihi cطا ibn abi rabax ardaygii cabdullahi bn cabaas qultu lcaطاءin waxaan ku idhi ayu xiinin waktigee axabu ilayka xaggaaga looga jacayl badan yahay caطaa ow an usaliya alcatamata cishaha inaan tukado imaaman xaal aan ahay ow khilwan xaal aan ahay gooni haddaan dad imaam u ahayoo dad aan salaaddii cishaha ku hogaaminayo ama aan keligay ahay wakhtigee jeceshahay oo fadli badan inaan tukado qaala markaasuu wuxuu yidhi caطaa samictu ibnu cabaasaan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay ibnu cabaas actaba rasuulu llahi rasuulka ilaahay dibuu u dhigay sala allahu alay wasalam daata leylatin habeen xaalad u saaxiiba bilcatamati cishihii uu dib u dhigay xataa raqad annaasu ilaa dadka ay ka hurdeen wastayqaduu ay ka soo baraarugeen wa raqaduu haddana mar kale hurdadii ay ku laabteenoo wastayqaduu haddana ay ka soo baraarugeen faqaama cumara istaagay sayidina cumar faqaala cumar wuxuu yidhi asalaata asalaa alaa nusalli asalaata alaa nusalli asalaata yaa rasuula allah rasuulka ilahi salaaddii cishaha ma tukanayno miya qaala cadaa wuxuu yidhi qaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaasa wuxuu yidhi kharaja rasuulu llah rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam ayaa soo baxay kaannii waaba anigoo wuxuu yidhi cabdullahi bnu cabaas anduru ilayhi al'aan hadda inaan fiirinayaad u moodaa sidaan u hubo iyo qaabkuu nabigu u soconayay siuu noogu soo baxay iyo xaqiiqada sidaan u hayo hadda inaan fiirinayo ayaad moodaa rasuulka ilaahi salى اllahu alيه wasalam yaqduru xaal ra'suhu madaxiisa uu dhidhibcayo ayuu soo baxay rasuulku salى اllahu alيه wasalam maaan min maa'in biyo asagoo madaxiisu ka dhidhibcayo ayuu nabigu soo baxay salى اllahu alيه wasalam waadican xaal rasuulku salى اllahu alيه wasalam yaddahu gacantiisii uu saaray calaa shiqi ra'sihi madaxiisii dhinaciisa asagoo gacanta saa u saaray uu noo soo baxay biyana ay madaxa ka da'ayaan rasuulku salى اllahu wslm wbaaraka calayhi wuxuuna madaxa nabigu salى اllahu alيه waslm gacanta u saaray waxaa weeye waa litaqliili اlmaa'i can الra'si walitaswiyati shacrihi biyaha inuu ka yareeyo biyaha yani da'aya inuu madaxa ka yareeyo rasuulku salى اllahu alيه wasalam walitaswiyati shacri iyo tintana inuu nabigu sinto salى اllah wslm wbaaraka calayhi ayuu madaxa sidaa gacanta uu u saaray rasuulku salى اllah wslm wbaaraka calayh qaala caطaa wuxuu yidhi caطaa ibn abi rabax ilmaki ayaa wuxuu yidhi wa ashaara ibnu cabaas gacantiisuu noo ishaaray markuu noo miisaalinayey qaabkii rasuulku salى الlahu عalيه wasalam gacantiisii uu madaxa u saaray markuu soo baxayey markaasuu noo miaaliyo asna sidaa uu shaaray gacantuu madaxa saa ugu shaaray ibnu cabaas fastathbadtu anaa hubsaday fastatabtu waxaa dhahaya waa min qowli ibnu jurayj ibnu jurayjaa dhahaya fastathbadtu anaa hubsaday caddaa'an caddo ayaan waxaan ka hubsaday kayfa sideebuu wadaca nebiyu nabigu u dejiyey salى الlahu عalيه wasalam yaddahu gacantiisii calىa ra'sihi madaxiisa waxaad ii sheegtaa ood ii miaalisaa bal qaabka rasuulku salى الlahu عalيه wasalam markuu soo baxay gacanta uu madaxa qaabku u saaray ii sheeg tani waxay tusinaya tatabuca taabiciintii iyo saxaabada nabigu salى الlahu عalيه wasalam sida axwaasha nabiga ay u raad raacayeen oo ay jeclaadeen bidiqa inay ku ogaadaan axwaasha nabiga si daqiiqa inay ku ogaadaan si ay ugu daysadaan rasuulka salى الlahu عalيه wasalam axkaamtana ay u ogaadaan axkaamtana xaqiiqadeeda ay u ogaadaan marka bal ii sheegaan inuu yidhi bal habka nabigu salى الlahu عalيه wasalam gacantiisa u madaxa u saaray faawmaa ilaya caطaa waa ii ishaaray gacantii sida uu nabigu u saaray salى الlahu عalيه wasalam meesha kamaa ashaara ibnu cabaas sida uu igu ishaaroo kale sida ibnu cabaas igu ishaaray waa isaguna ii ishaaray fabadada lii waa ii kala durkiyey caطaa bayna asaabicihi farihiisa dhexdiisuu kala durkiyey bishay-in xoogaa shaygaasoo min tabdiidin ee kala durkin ah markuu ii miaalinayay gacmihii intuu gacantiisii intuu sida madaxa u saaray uu farihiisiina kala fogeeyey wuxuu rabaa inuu miaaliyo habkii nabiga habkii nabiga salى الlahu عalيه wasalam uu madaxiisa uu markaa gacanta u saarayay gacmihii u kala fogeeyey uma markaa kabacdi wadacahaa ay asaabic farihiyu caطaa wuxuu dejiyey yani calaa ra'sihi madaxiisiu ku dejiyey faاntahaa wuxuu la gaaray caطaa adraafa asaabicihi farihiisii faraha geesiyaalkoodii wuxuu la gaaray ilaa muqadami ra'si madaxa meesha la hormariyey meesha madaxa la hormariyey ayuu farihii geeskoodii saa ula gaaray uma markaa kabacdi damahaa asaabicdii haddana waa isku geeyey waa isku dhejiyey farihii farihii uu kala fogeeyey haddana waa isku dhejiyey yamuru bihaa xaaluu farihii saa u marinayo kadalika sidaas calaa ra'si madaxa uu u marinayo madaxuu sidaa u marinayo farihii madaxuu sidaa u marinayo xataa masad ibhaamaahu ilaa labadiisii suul ay ka taabteen caطaa daraf aluduni dhegta geeskeeda labadiisii suul ay ka taabteen geeskaasoo mimaa yiladii kii ka mida yelilwajha wejiga xiga geeska dhegta oo dhinaca wejiga xiga ilaa labadiisii suul ay ka taabteen oo sidaa i dhahayo uma markaa kabacdi wuxuu mariyey haddana calaa sadqi maashki maashki waxa la meeshaa godana la yidhaha sadqi sadqiga meeshaa meeshaa godan meeshaasaa la yidhaha sadqi calaa sadqi maashkiyo haddana soo mariyey wa naaxiyati aljabiini haddana dhafoorka geeskiisii ayuu haddana soo mariyey dhafoorka geeskiisii ayuu saa haddana usoo mariyey gacmihii laa yaqsuru xaal uusan gaabinaynin caطaa walaa yabdushu shay-an shay kalena uusan qabanaynin ilaa kadalika saas inuu u mariyo maahane shay kale ma taabanayo shay kale marsiinayo geesaskaas inuu sidaa u marsiiyo mooye waa sidii nabigu salى الlahu alيه wasalam madaxiisa uu salaaxayey ayuu madaxiisa isaguna u salaaxayay uma qaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulku salى اllahu wslm wbaaraka caleyh ilaa waxaa naga soo dhex galay qisadan mooye waxaa noo socday hadalkii rasuulka salى الlahu عalيه wasalam markii dadku ay hurdeen oo haddana ay soo baraarugeen oo haddana ay hurdeen oo haddana ay soo baraarugeen oo sayidunaa cumar uu yidhi asalaata asalaata yaa rasuula allah uma qaala markaasuu rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii ummaddayda inaan dhib kala baqayo ma ahaateene la amartum ummaddayda waxaan amri lahaa an laa yusalluuhaa salaada ceshaha inaysan tukan ilaa haakada saas maahane yani wakhtigan aan dib u dhigay maahane waa axaadiista markaa ay jumhuurulculamaa ay u deliishanayaan ceshaha inayba ku fadli badan tahay in dib loo dhigo nabiguna uu jeclaan jiray salى اllahu wslm wbaaraka caleyh xadiiskana xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxmaan النasaaئي raximah اllahu taعalى akhbaranaa moxamed bnu mansuur اlmakiyu hiqatu qaala xadaثanaa sufyaan o ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna almakiyu hiqatu habtu can camrin wa sheekhiisa camr bnu dinaar almakiyu ahiqatu can caطاء asaabiq fi lisnaa caطاء ibn abi rabax almakiyu hiqa can ibni cabaasin wa can ibni jurayjin can caطاء can ibni cabaas haddana ir marka hadda isnaadkan yacni labadiibu haddana soo celiyey sheekhu can caطaa can ibni cabaas markii uu yidhi mar kaluu soo celiyo wuxuu yidhi wa can ibni jurayj unbuu u dhexaysiyey wa can ibni jurayj can caطaa can ibni cabaas marka waxaanu ku cadfaynaa can ibni jurayj waa cadfun calaa camrin sufyaana marka xadiiska wuxuu u leeyahay laba sheekh marna wuxuu ka warinaa camr ibnu dinaar marna ibnu jurayjuu ka warinaa saas wey ilaa sufyaana laba sheekh laho qaala xadaanaa sufyaan can camrin haddana halkan waxaad usoo qadari can ibni jurayj markaad taagan tahay wa qaala haddana xadaanaa sufyaanu can ibni jurayj haddana sufyaana marka laba lugood u yeeshay ama laba isnaad ama laba dariiq uu xadiiska sufyaan ku yeesho marna dariiqii horeu sufyaan ku qaadayay sheekhiisu wuxuu ahaa can camrin camarna wuxuu ka qaadayey can cadaa cadaana wuxuu ka qaadayey ibnu cabaas mar kale haddana xadaanaa sufyaan haddana can ibni jurayj ibnu jurayj isaguna can cadaa can ibni cabaas laakiin sheekha waxaa kaga filnayd ilaa labadii hadda soo celceliyey nasaa-i raxima llahu tacala waxaa kaga filnayd maadaama sufyaan laba dariiq uu ku leeyahay inuu ka cabiro sufyaanu can camrin wabni jurayjin uu isku cadfo sufyaanu can camrin iyo wabni jurayjin markaa kabacdi can cataa can ibni cabaas oo markaa waxay noqonaya kilaahuma in soo qadarin waa sidii muslimka uu samey jiray imaam muslim nidaamka isnaadka uu ku samey jiray ayaa ka gaabnayd hadda nidaamka sheekhu uu sameeyey lanna sufyaan maadaama laba sheekh uu isnaadka u leeyay labada sheekh inuu isku cadfo sheekhu uu yidhaha sufyaanu can camrin wabni jurayjin sufyaanu can camrin wabni jurayjin halkaa markay marayso in lagu xijiyo can cadaa can ibni cabaas markaa kabacdi can cadaa can ibni cabaas marka maxaan leenahay kilaahumaan usoo qadari lahayn markaa kilaahumaa labadooduba can cadaa labadoodu maxaa loola jeedaa marka yani waa labadii sheekhoo sufyaan uu lahaa ibnu jurayj iyo camar ibnu jurayj iyo camar marka saasaa kaga filnayd ba isnaadkan dheer oo hadda dariiqa dheer sheekhu u marayo markii hore uu soo celceliyo sufyaan can camrin can cadaa can ibni cabaas haddana waa can ibni jurayjin can cadin can ibni cabaas waxaa kaga filan nidaamkii markaa saxiixu muslimka aan kusoo mari jirnay uu samayn jiray inkastoo sheekhan xaafidka raximah llahu tacaala kitaabkiisa fatxiga ah markuu isnaadkan uu ka hadlayay wuxuu leeyahay isagu hadda nasaa-i kalema uusan qaadin labada sheekh oo sufyaan uu xadiiska u leeyahay ma uusan kala saarin oo sufyaan laba sheekh uu xadiiska u leeyahay sheekhna waa camri sheekhna waa ibnu jurayj laakiin xaafidku wuxuu leeyahay sida sawaabka waxayd in la kala saaro labada sheekh oo sida sawaabka u kala saarayo waxa weeye wuxuu leeyahay sufyaan yarwi can camrin can cadaa mursala sufyaan yarwi can camrin can cadaa'in mursalan oo sufyaanku dhinaca camar sheekhiisa xadiiska wuxuu ka yahay mursal mutasilka ma aha dhinacaas wuxuu ka yahay waa dhinaca camr bni dinaar dhinacaas wuxuu ka yahay mursal ayuu ka yahay biduuni dikri ibni cabaas ayadoo ibni cabaas marka aan la sheegin laakiin dhinaca ibnu jurayj fariwaayatu can cadaa can ibni cabaas fahiya musnadatun mutasila dhinaca ibnu jurayjna waxay riwaayadu ka tahay riwaayo xiriirta oo mutasila marka inuu sheekhu kala qaadaa fiicnayd uu ku leeyahy xaafidku xaafidku inuu kala qaado ayaa fiicnayd uu leeyahy lanno isaga wuxuu u kala saaray wuxuu leeyahay riwaayatu sufyaan can camrin can cadaa waa riwaaya fiiha irsaal oo biduuni dikri ibni cabaas ibni cabaas kuma jiro amaa riwaayada ibnu jurayj riwaayada ibnu jurayj riwaayadaas can cadaa can ibni cabaasin fahiya riwaayatun musnadatun mutasilatun marka saas in loo kala qaadaa fiicnayd uu xaafidku leeyahay raximah llahu tacala وعن بن جurayج عن عطاء عن بن عabاasi qaaل iبن عabاas wuxuu yihi أخر النبiyu نaبigu slى الlaه عليه وasلم wuxuu dib u dhigay العشhاء salaadii عشhaha daaت لeyلt habeen xaalad u saaxiiba xatىa ذahaba min الleyli mintaasaa bmacnaa bacdi ah tabciidiye ah xatىa ذahaba min الleyli ay bacd leyl habeenka qaar ka mida ilaa uu ka soo tegay faqaama cumara istaagay radia allahu tacaala canhu fanaadaa markaasuu dhawaaqay asalaata yaa rasuula allahi raqada annisaau walwildaan rasuulka ilaahay o alaa nusalli asalaata salaada tukan mayno miya raqada annisaau walwildaanu dumarka iyo carruurtii way hurdeen rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam fakharaja rasuulu llahi rasuulka alle uu soo baxay sala allahu alayh wasalam walxaal almaau biyuhu yaqduru uu ka dhidhibcayo min ra'sihi nabiga madaxiisii biyuhu uu ka dhidhibcayo sala allahu alayh wasalam walxaal huwa yaquulu rasuulku uu leeyahay salى اllahu alيه wasalam inahu lwaqtu lowlaa ana shuqa calaa ummati waktiga la rababa waa kanuu yidhi haddaan ummaddeeda dhib kala baqi lahayn inahu lwaqtu inahu shaniye alwaqtu اlfaadilu ayaa loola jeeda ashaa waxay tahay alkamaaliya alkamaaliya inahu lwaqtu اlkaamilu alfaadilu waa waktiga kaamilka ahoo fadliga leh oo wanaagsanba waa kan ula jeedaa rasuulku salى اllahu alيه wasalam lowlaa an ashuqa calىa ummatii ay lowlaa an akhaafa almashaqata calىa ummatii haddaanan ummaddeyda mashaqo kala baqi lahayn kanaba fiicanba waa markaa marka axaadiisa uu deliishanayo imaamu الnasaa-i raximah llahu tacaala taakhiru اlcishaa afdal cishaha in la dib dhigo fadli badan tahay xadiiskana xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxmaan الnasaa-i raximah اllahu tacaala أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني الثقة الحجة قال حدثنا أبو الأحوس وسلام بن سليم الكوفي الثقة المتقن عن سماك وسماك بن حرب الكوفي الصدوق عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله وحو هاجري صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة عشاء الدنبي dib u dhigi jiray rasuulku sala allahu alيyه wasalam xadiidkan waa saxiixo muslim ayaaba saxiixiisa ku wariyey qaala abu cabdiraxmaan bnisaai raximah اllahu tacaala أخبرنا محمد بن منصور المكي ثقة قال حدثنا سفيان بن عيينة السابق في الإسناد قال حدثنا أبو زناد وعبد الله بن ذكوان المدني الثقة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المشهور بالأعرج المدني ثقة الحجة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي هدان الدبك يلبقي لهين لأمرتهم عن أمر لها بتأخير العشاء عشاء دب لو دغو أيان أمر لها أمتي دب أن كلبقي مويه وبالسواك أيان أمر لها على الشرع cinda kulli salaatin ay cadaysadaan ummaddaydan dhib kala baqi mooye salaad walba inay cadaysadaan ayaan amri lahaa dee wuuba amraye cadayga nabigu waaban amraye amarka wuxuu ula jeedaa hadda rasuulku sala allahu alay wasalam amralwujuub ayaan amri lahaa amra nadbi waaba jiraaba amra nadbi waaba jiraaho axaadiis fara badan oo aanu soo qaadanay oo baaba siwaag aanu ku soo qaadanay muqadamadii kitaabka ayaanba soo marnay laakiin wuxuu kala jeedaa rasuulku sala allahu alay wasalam wabisiwaaki cadayaan amri lahaa amra wujuubinaan amri lahaa cinda kulli salaat haddana ummaddeeda dhib kala baqi lahayd xadiiskana waa xadiis saxiix oo muslim ayaa isagana saxiixiisa ku wariyay qaala abu cabdiraxmaan النasaa'i raximah اllahu tacaala aakhiru waqti اlcishaa hada midkani bayaanu aakhiri waqti اlcishaa waqtiga cishaha aakhirkiisa caddayntiisii ayuu u baabiya halkan sheekhu raximah اllahu tacaala masalada uu doonayo inuu ka galo waxa weeye waqtiga ugu dambeeya ee cishaha la tukan karo waqtiga uu yahay قال أبو عبد الرحمن النسائي لكن آخر وقت العشاء شيخ وحول جيدا وقت الاختيار إلى طلوع الفجر وقت كما دمستها وإسان ببنانين صلاة دينة تفضل إسان أنسحين ولما جيدا وحول جيدا شيخ رحمه الله تعالى آخر وقت الاختيار وقت اختيار وحول جيدا قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن عثمان وابن سعيد الحمسي صدوق قال حدثنا ابن حمير ومحمد بن حمير الحمسي صدوق قال حدثنا ابن أبي عبلة وإبراهيم إبراهيم بن أبي عملة عن رملي الثقة عن الزهري محمد بن مسلم الزهري التابعي وحجة ثقة وأخبرنا عمرو بن عثمان والنسائي الله قال النسائي وأخبرنا عمرو بن عثمان شيخ هذا النص مريب شيخ هذا النفتي صوم مريب وأخبرنا عمرو بن عثمان السابق في الإسناد قال حدثني أبي مركور يكقادي ابن حمير هذا أبي هذا أبيه سكقادي أبيه وحوي وعثمان ابن سعيد ابن كثير الحمسي ثقته عثمان ابن سعيد ابن كثير الحمسي الثقة عن شعيب هو شعيب بن أبي حمزة الحمسي ثقة عن الزهري السابق في الإسناد عن عروة عروة بن الزبير المدني ثقة الحجة عن عائشة قالت حتى من عائشة أعتم رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم dib u dhigay ليلة habeen بالctمةi cشhii ayuu dib u dhigay فناadاahu cمra u dhawaaqay رaضي الله تaعالى عنه ناama النساء والصبيان dumarkii iyo caruurtii waa hurdeen rasuulka ilaahi salى الlaه عليه وسلم فkخرaجa رasuل الlahi wuu soo baxay صلى الله عليه وسلم وqاala rasuulku صلى الله عليه وسلم وxuu yihi mا ينتadiruhaa saلاada cشhaha ma sugayo غayruكم adinka غayrkiin dad kaleo dunida iyo caalamka cisho ma sugaya caawa adinkaa ka jira walam yakun shaniguna ma ahayn yusalli yowmaydin maalintaas inuu tukanayo yusalli muidin dhigo mise yusalla labdii yusalli axad markaa usoo qadar walam yakun shaniguna ma ahayn yusalli axad inuu tukanayo yowmaidin maalintaa uu tukanayo ilaa bilmadiinati almunawara maahan yani liannahu waxa weeye yani ahlu maka iyagu waxay ku tukanayeen si sir ah horena waan usoo qaadan hadda ka hor aan soo sheegay si qarsoodihii ku tukanayeen abumaka maadaama mustadcafiin ay ahaayeen walam yakun shaniguna ma ahan yusalli axadun axad inuu tukanayo yowmaidin maalintaas ilaa bilmadiinati ay jamaacata jamaaco axad kuma tukanayn caalamka oo dhan habeenkaas magaalada madiinat lmunawara ugu tukanayso fadligaasu marka rasuulku u sheegay sala allahu alayh wasalam uma qaala markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi salluuhaa tukada salaada cishaha fii maa iladii kii ku tukada bayna an yaqiiba shafaqu iftiinka guduudan markuu dhaco ilaa hulusi leyli habeenka saddex meelood ilaa laga gaaro inta u dhaxaysa intaas cisaha ku tukada rasuulka sala allahu alay slam halka marka maxaad ka fahmaysa inuu aakhiru waqti alcishaa u kala jeeday waqtulkhtiyaarka waqtulkhtiyaarku kala jeeday mooye aakhiru waqti alcishaa alxaqiiqi ulama jeedo aakhirkii xaqiiqiga nasaa-i uu kalama jeedee xadiidkan aad ka fahmiyo waqtulkhtiyaarka waxa weeye waqtiga ugu dambeeya ikhtiyaarka waa hulusuleyl hulusuleyl alawal annaga hulusuleylkeenna waa saddex saac iyo daqiiqadow saddex saac i bar meelahaas saasuu noqon hulusuleylka hadda soomaaliya cabirkiisa nidaamkaas waa saddex aduu afar saac xitaa ma dhamma wuxuuna afar saac ka yar walafdu lafdiguna libni ximyar oo shayku shayku nasaa-i sheekhiisa ahaa camr bnu cusmaan sheekhiisii xadaanaa ibnu ximyar lafdiga xadiiskiisa iskale xadiiskuna waa saxiixo bukhaari iyo muslim ayaa saxiixooda ku wariyay قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن الحسن المسيسي ثقة قال حدثنا حجاج حجاج بن محمد حجاج الأعور المسيسي ثقة ثبت قال حدثنا ابن جريج السابق في الإسناد وأخبرني يوسف بن سعيد مشى حاء ميدن لي نسقوين كان في حاء أنا حاء دي وكتك ساسا في يعني لأنه إسناد اللبعض قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى حاء وأخبرني يوسف بن سعيد المسيسي ثقة قال حدثنا حجاج السابق في الإسناد عن ابن جريج السابق في الإسناد قال أخبرني مغيرة بن حكم مغيرة ابن حكيم الصنعاني ثقة عن أم كلثوم ابنة أبي بكر الصديق قبل سيدنا أبو بكر الصديق ونالي أم كلثوم ابنة أبي بكر الصديق ومدنية ثقة المدينة ثقة توفي أبوها وهي حمل أيضا أورك كجرة أورك أيضا لوسدة سيدنا أبو بكر وغيريوده ما ويستن استركم سماركم سيدنا أبو بكر مركو غيريونه قبل أورك كجرة أورك كجرة قبل أم كلثوم annahaa gabadhan umu kalhuum akhbaratu muqiira ayay u sheegtay can caaisha xaggeeday uga sheegtay um lmuminiin qaalat inay tiri umunaa caaisha actama rasuulu llahi rasuulka ale sala allahu alayh wasalam dib uu u dhigay daata leylatin habeen xaalad u saaxiib oo ceshihii dib ugu dhigay xataa dahaba caamatu leyli xataa dahaba kahiiru min alleyl caamatu leyl waxaa loola jeedaa kahiir min alleyl habeenka in badan oo ka mid a in badanoo habeenkii ka mida saacadihiis ilaa ay soo tageen ayuu dib u dhigay rasuulku sala allahu alayh wasalam imaamu nawowi raximah llahu tacaala markuu xadiidkan ku sharxayey muslimka markuu sharxayey lafdigan caamatu leyl uu qabtay sheekhu wuxuu yidhi ay kahiirun min alleyla loola jeeda caamatu leyl kahiir min alleyl wuxuu yidhi sheekhu walaysa almuraadu akarahu habeenka saacadihiisa inta ugu badan loolama jeedo saas loolama jeeda uu sheekh walaa budda min hada ta'wiili uu yidhi nawowi xadiidka saan in loo fasiro loo awilo waa laga maarmaan liannahu laa yajuusu an yakuuna almuraadu maa bacda nisfi leyl suurtagal maahu yidhi haddii caamatu leyl sideeda loo fasiro waxay noqon maa bacda nisfi leyl nisfi leyl wixii ka dambeeya ayay noqon liannahu lam yaqul axadun axad yidhi ma jiru yidhi nawowi ta'khiirahaa ceshaha in dib loo dhigo ilaa maa bacda nisfi leyl afdal nisfi leyl wixii ka dambeeya fiican oo fadli badan qof qabtaahay ma jirto marka xadiidka qof aan yacni qabin in lagu fasirana ma habboona wax aan jirin in xadiidka lagu fasiro marka saasuu nawowi wuxuu leeyahay lafdiga caama waxaa loola jeedaa ay kahiir min alleyl in badanoo saacaddii habeenka ka mida ay markaas soo soo tegeen wa xataa naama ahlulmasjidi ilaa ahlulmasjidkii ay ka hurdeen uma kharaja waa soo baxay rasuulku sala allahu alay wasalam fasallaa ceshihii rasuulku sala allahu alay wasalam dadkii tujiyey wa qaala rasuulku sala allahu wasalam mubaaraka caleyh wuxuu yidhi inahu waktigani la waktuhaa ceshaha waktigeedii wey lowlaa an ashuqa calaa ummatii ululaylkii markaa ululaylkii wey haddaan ummaddeeda dhib kala baqi lahayn xilligan hala tukadaan dhehi lahaa qaala abu cabdiraxmaan النasaa'i raximah llah taala akhbarana isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahawey lxandali اlmarwasi ahiqaة اlxuja qaala anba'anaa jariir wa jariir ibn cabdilxamiid alkuufiyu hiqaة اlxuja can mansuur mansuur ibn muctamir alkuufiyu hiqaةu habt can اlxakm xakm ibni cutaybata alkuufi hiqaةu habt can naafic mowla cabdillahi bni cumar المdني ثقة ثبت عن بن cمر قال mkثnaa waa nagaanu yihi cبد لله بن cمر daaت لeyلة habeen xaaladu saaxiiba nantadiru xaalaan sugayno rasuul الlahi rasuulka ale slى الlaه عليه وsلم لcشhاaء الآakhرة لأجل cشhاaء الآakhرan ka sugaynay ceshihii dambaan nabiga ka sugaynay slى الlaه عليه وsلم fakharaja calayna rasuulku waa nagu soo baxay sala allahu alay wasalam dusheenna xiina waktiguu soo baxay dahaba hulusuleyl ow bacdahu bacda dahaabi hulusuleyl ama waa shakun min araawi hulusuleyl uu soo baxay ama hulusuleyl wixii ka dambeeyey rasuulku noo yimid sala allahu alay wasalam faqaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yihi xiina kharaja markuu soo baxay inakum adinku tantadiruun waxaad sugaysaan salaatan salaad salaadaasoo maa yantadiruuhaa salaadda aysan sugaynin ahlu diinin ahlu diinkaasoo hayrukum adinka hayrkiina khusuusiyadaasaaba ilaahay idin siiyey fadiilada caawa aad haysatiin uu yidhi rasuulku sala allahu sala wbaaraka caleyh walowlaa an yahqula calaa ummatii walowlaa an yahqula ayi ta'khiiru u celi ta'khiirku hadduusan culays ku ahaan lahayn calaa ummatii ummaddayda la sallaytu bihim ummadda waan dujin lahaa cishaha haadihi saacata saacaddan utulutulaylka ah saacaddaanaan dujin lahaa ummaddeedaan dhib kala baqi mooye uu rasuulku sala allahu alay wasalam wa kaana ra'uufan waraxiiman biummatihi ummaddiisa nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu kala baqayo oo wax iyaga maslaxba ay ugu jirto ajir uu ugu jiro uu leeyahy dadkiiyaan kala baqayo ummaddeedaan kala baqi mooye saacaddan hala tukado ayaan dhehi lahaa uma amara almu'adina muadinkii uu amray rasuulku sala allahu alay wasalam fa aqaama salaaddii ayuu aqimay muadinkii uma sallaa markaa ka bacdi rasuulku sala allahu alيyه wasalam uu salaaddii dujiyey jamaacadii xadiiska muslim ayaa صaxiixiisa ku wariyey qala abu cabdiرحman بn saي رحimه الlah taعala aخbarana cimran bnu musa albصriyu saduq qala xadaثna cabdالwariث cabdالwariث ibnu saciid albصriyu hiqatu habt qala xadaثna dawuud wa dawuud ibnu abi hindin albصriyu hiqatu can abi nadrata wa mundir ibnu malik albصriyu hiqatu can abi saciid اlkhudriyi qaal sallaa binaa rasuulu lahi rasuulka alle wuxuuna dujiyey salى اllahu alيه waslm salaata اlmgrib uma lam yakhruj rasuulku sooma bixin ilayna xaggana nooma soo bixin xataa dahaba shatru leyli ay qariibu min shatri leyli oo shatruleyl dee nisfu leyl loolama jeedo ay qariibu min shatri leyl habeenka niskiisii wax u dhow ilaa uu soo tegey oo waxa sidaa xadiiska loogu awilayo waa lixadiisi anas alaati xadiis anas ayaa noo soo socdo sidan ku fasiraya xadiiskaoo akhara rasuulu llahi salى اllahu alيyه wasalam alcishaa ilaa qariibi min nisfi leyl xadiis anasaa noo soo socda marka si axaadiisa laisku waafajiyo waxa weye loola jeedo xataa dahaba shatru leyl yani habeenka niskiisi ay qariibu min shatri leyl habeenka niskiisii wax u dhow ilaa markaa uu soo tegey fakharaja rasuulku salى اlahu alيه waslm uu soo baxay fasallaa bihim saxaabadii u ceshihii tukadii uu dujiyey uma qaala markaasuu rasuulku salى اlahu alيه waslm wuxu uhi ina الnaasa qad salluu dadku waa hurdeen yani bacduhum ula jeeda waa tukadeen qaarkood waa tukadeen wanaamuu way iska hurdeen wa antum adinkoo laakiin intiinan isugaysay oo masjidka igu sugaysay lam tasaaluu kama aadnaan zuulin fii salaatin salaad dhexdeeda inaad ku jirtaan maa muddadii intadartumu salaata salaad aada sugayseen intiiba niyadaasba aada hayseen oo salaaddii iyo jamaacadii aada sugayseen qof salaad ku jiray ajirkiisii iyo hawaabkiisii ayaa laydiin qoriyu ula jeedaa rasuulku sala allahu wasalam wbaaraka caleyh walowlaa dacfu daciif ruuxa daciifkaa taag darradiisa ma ahaateene wasuqmu saqiimi ruuxa xanuunsanaya xanuunkiisaon ka baqayo ma ahaateene la amartu bihaadihi salaati salaadan cishaha waxaan amri lahaa an tuakhara ilaa shatri leyl ay ilaa qariibin min shatri leyl habeenka niskiisa wax u dhow in loo dib dhigo oo dadka xanuunsan iyo ruuxa maaragtaahay waayeelka iyo ruuxa daciifka iyo dadkaasaan xoogaa u dhimrinaya mooye waxaan amri lahaa an tuakhara ilaa shatri leyl ay ilaa qariibin min shatri leyl lixadiisi anas alaati de xadiiska anasaa noo soo socdo taa tilmaamayo قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر المروزي الثقة قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني الثقة حاء قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أنبانا محمد بن المثنى البصري ثقة العنزي قال حدثنا خالد وخالد بن الحارث البصري ثقة ثبت قال حدثنا حميد وحميد ابن أبي حميد المشهور بحميد الطويل وبصري ثقة عابد قال سئل أنس أنس وحل ويديي هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما رسولك فراتي ma samaystay weligii weligii faraati ma gashaday rasuulku salى اlahu alيه waslm qaala nacam anas wuxuu yidhi haa akhara rasuulku salى اlahu alيه waslm leylatan habeenu wuxuu dib u dhigay rasuulku salى اlahu alيه waslm salaata alcishaa cishahaasu alaakhirati dambe ilaa qariibin min shadri leyl xadiiska andayna waa noo imanaya xadiis kale lagu awilayo oo lagu fasirayo ilaa qariibin min shadri leyl habeenka niskiisii wax u dhow uu cishihii dib u dhigay rasuulku salى اlahu alيه waslm فلما أن صلى mrkuu تukaday رasuلku صلى الله عليه وسلم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهiهi rasuulku wejigiisii nagu soo qaabilay xagganu usoo jeestay rasuلku صلى الله عليه وسلم ثuma qاala rasuلku صلى الله عليه وسلم وxu uhi إنكم لن تزاaلوا في صلاaة ma mudadii انتadartmuuha intaaad saلaad sugayseenba saلaadaad ku dhex jirteen يعني xagga أجirka iyo xagga ثawaabka qاala أنس wuxuu yidhi كأنii waaba anigoo أnduru fiirinaya إilىa wabiisi khاatamihi nabiga rasuulka salى الله عليه وسلم فaraatigiisa faraatigaa dhaldhalaalkiisa raatigii fidlada ahaa oo dhaldhalaalayo caddaa oo aada u dhalaalayay dhaldhalaalkiisa inaan fiirinayaad hadda mooddaa fii xadiisi caliyin xadiiska cali waxaa ku sugnaa ilaa shatri leyl uu dib u dhigay rasuulku sala allahu alيyه waslm xadiiska cali markaa loo jeedaa laba sheekhu ilaa u lahaa nasaa-i xadiiska akhbaranaa caliyu ibnu xujirin wa ambanaa moxamed ibnu muhanى marka xadiiska cali wuxuu ula jeedaa caliyu bnu xujir caliyu bnu xujiri uu ula jeedaa sheekhii kale lafdigiisi maaha أخر صلاة العشاء إلى شطر الليل حديثك علي ساسو قبل علي بن حجر المروزي حديثك بخاري وريه والصحيح قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة هذا مثل بيان الرخصة رخصة عدين تدي أي أبابيهي في أن يقال إن ليران ليسكن رخصية للعشاء عشاء إن ليراه ليسكن رخصية العتمة ليراه العتمة عتمة إن ليراه وعتمada waxay ku dhici yani ereyga catamada waa uluثu leyl alأwl habeenka saddex meelood markii loo qaybiyo uluka hore markuu soo tago uluka hore waxay ku idlaaqaan catamo yidhaahaan catama marka cishaha magacaas in la dhihi karo catamo la dhihi karo in la rukseeyey baab kale waxaa noo soo socda haddana sheekhu uu dhihi doono alkaraahiyaةu fii dalika haddana axaadiis ku soo aroortay catamada inuu nabigu ka haday salى الlahu عalيه waslm magaca in loo bixiyo labada baab uu sheekhu soo arooriyey raximah الlahu taعalى marka ruksadan ulajeedada labada baab laba baab oo aad mooddo inay isku liddi yihiin ayuu sheekhu sheego marna wuxuu yidhi alruksatu fii an yuqaala lilcishaaءi alcatama marna baabka noo soo socdana wuxuu dhihi doonaa alkaraahiyatu fii dalika wuxuu kala jeedaa jamcan bayna alaxaadiis almutacaaridati daahiruha axaadiista aad is leedahay ama iscaarisha ama iska hor timaada aad is leedahay ayuu dooni sheekhu inuu jamciyo maslaga uu ku jamciyey waana maslaga ugu wanaagsan imaamu nasaa-i raximah llahu tacala uu ku jamciyey yani wuxuu kala jeedaa sheekha maslaga uu maray waxaa weeye karaahiyo weeye marka la leeyahay salaadan cishaha in catamo lagu magacaabo waa karaahiyo marka la leeyahay waa idaa kahura isticmaalu hada lafdi waa lafdigan isticmaalkiisa qofku markuu badiyo oo caadaba uu ka dhigto dabiici uu ka dhigto war salaaddii ma la gaari intuu dhihi lahaa cishaha wuxuu leeyahay ma la gaari catamadii haddana mar kale uu isticmaalay mar kale marka isticmaalku hadduu bato karaahiyu noqon amaa qofku haddii mar uun uu idlaaqo iyo laba iyo wixii la mida uu idlaaqo ama qof aan magaca cishaha u garanaynba uu markaa ku fasirayo u bayaaninayo catamo un kaliya lafdigaa yani luqawigaa yaqaano uun u bayaaniyan saasuu ruksada ula jeedaa sheekhu karaahiyadana wuxuu kala jeedaa isticmaalku hadduu aada u farabato lafdiga isticmaalku hadduu bato saasuu karaahiy marka labada baabo aad moodeyso inuu isku liddi yahay saasuu sheekhu kala jeedaa قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي صدوق تفرد به النسائي نسائي لقول قال قرأت حديثك وحن كد الأخري على مالك بن أنس إمام دار الهجرة المدني ثقة الحجة قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى والحارث وأخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن قاسم قال حدثني مالك ابن قاسم هدو يراه حدثني مالك وعبد الرحمن هو. عبد الرحمن بن قاسم صاحب مالك الثقة المصري الفقيه وقد لزم شيخه حتى توفي إمام مالك إلى وكجيريوده مجلس كيس ما فاروق ابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم قال حدثني مالك السابق في الإسناد عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المدني ثقة عن أبي صالح وذكوان الصمان صمان العلماء كنا يناسين ذكوان الصمان ومدني ثقة ثبت زيات نوال ليلى صمان نوال ليلى الزيات نوال ليلى أبي صالح ذكوان الزيات ama dakwaan asamaan leanna waxa weye wuxuu ka ganacsan jiray saliidda saliiddu sheekhu kuufa iyo madiina inta u dhexaysa saliidda uu keeni jiray sheekhu marka dakwaan azayaad saliid iibiya saas yani uu ka socdaa laqabku ama dakwaan asamaan subag iibiya min asamniyaa laga keena markaa min asamni zayaadna min azayda laga keena saliidda loo nisbeyn can abi saalix dakwaan asamaan ama azayaad madaniyun hiqatun habtun can abi hurayra ana rasuul اlahi salى اlahu alيه waslm qaala rasuulka ale salى اlahu alيه waslm wuxuu yidhi low yaclamu naasu dadku hadday ogaan lahayeen maa fi nidaa'i adinka waxa ku sugan oo ajir iyo hawaaba in salaadaha la adimo dadka loogu yeero salaadaha waxa ku sugan hadday dadka ogaan lahayeen wasafi اlawali safka ugu horeeya oo la laasimo ajirka iyo nafaxaadka ku jira hadday dadka ogaan lahayeen uma markaa kabacdi lam yajiduu aysan heli lahayn aladaana wasafa alawal aadaanka iyo safka hore aysan heli lahayn ilaa an yastahimuu inay u qora tuurtaan maahane calayhi cala almadkuur kaa la soo sheegay oo safka awalka iyo aadaanka inay u qora tuurtaan mooye si kale aysan ku heli lahayn lastahamuu waa u qora tuura lahaayeen uu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam hadday dadku u lahaayeen dadku intay isku qabsadaan oy ku loolamaan oo ay ku tartamaan ay marka dambe dhihi lahaayeen qora tuur nagu kala saara hadday ogi lahayen waxa sirta ku jirta aadaanka iyo saful awalka walow yaclamu naasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri degdegitaanka waxa ku sugan oo salaadaha wakti hore loo degdego awalulwakti laga tukado salaad walba awalulwakti waxa ku sugan hadday dadku ogaan lahaayeen lastabaquu waa u kala tartami lahaayeen ilayhi ila tahjiir tahjiirka waa u kala tartami lahaayeen oo dadku tartamayba u geli lahaayeen walow calimuu dadku hadday ogaan lahayeen maa ayo ladii kii filcatamati cishaha waxa ku sugan iyo wasubxi salaada cishaha iyo salaada subxiga ajirka iyo barakaadka ku jira hadday dadku ogaan lahaayeen waana maxalu shaahidka imaamu النasaaئي ma fi اlcatamati iطlaaqu lafdi اlcatamati calى اlcishaa nabigaana isticmaalay salى اllahu slm wbaarak calayh nabigaa ku idlaaqaya walow calimuu ma fi اlcatamati catamada cishaha waxa ku jira iyo wasubxi subaxa waxa ku jira dadku hadday ogaan lahaayeen la atowhuma labadaas salaadood waa u tegi lahayeen oo jamaacaday ku tukan lahayeen walow xabwan walow kaana اlityaanu imaatinku haba ahaado xabwan gurguuran xataa haddaysan socan karin waa usoo gurguuran lahaayeen labadaas salaadood waxaa ku jira jamaacadooda ay dadka ogaan lahayen marka masalada uu ka rabo sheekhu raximah اllahu taعala xadiiska waxaa weeye walow calimuu ma fi اlcatamati oo cishihii markaa oo nabigu salى اllahu عalيه wasalam uu ku idlaaqay lafdiga catama baabu ruksati fi an yuqaala lilcishaaءi alcatama saasuu kala wadaa marka uu kala jeedaa xadiiskuna waa xadiis saxiixa alkaraahiyaةu fi dalika hada midkani baabu bayaani اlkaraahiyati karaahiyada caddaynteediina waa u baab haddana fii dalika lafdulcatamahaas la kahday waa ti aanu dhehayna laba baaboo aada moodeyso inay is yani tanaaqud uu ka dhexeeyo isburinayaan ayuu labadaba sheekhu uu tarjamaystay jamcan bayna alaxaadiis oo wuxuu ka rabaa maslagaas inuu axaadiista uu ku jamciyo marka karaahiyada la leeyahay waa idaa kahura isticmaalu hada lafdi lafdigan isticmaalkiisa hadduu qofku badiyo dee markaa karaahiyow mar iyo laba iyo markuu qofku ku dhawaaqo dee nabigeennaba ku dhawaaqay salى اllahu alيه wasalam walow calimuu ma fi lcatamir marka waxaa la diidahayo waa isticmaalka qofku inuu badiyo waana karaahiyada dadka idlaaqay waxaa ka mid ah cabdullahi bni cumar raawi hada alxadiis oo xadiiska hadda soo socda cabdullaahi bni cumar ayaa noo warin doona dadka qabana madhabka karaahiyada masaladan ku idlaaqay isagaa ka mid ah cabdullahi bni cumar imaamu nawwi raximah اllahu tacala kitaabkiisa majmuuc wuxuu ku yidhi nasa fi اlummi imaamu shaafici kitaabkiisa umka wuxuu ku caddeeyey calىa annahu yustaxabu an laa tusamaa bidalik waxaa la sunneeyaa inaan magacaas lagu magacaabin cishaha oo catamo aan la dhihin wa huwa madhabu muxaqiqii asxaabina asxaabteenna shaaficiyada waana madhabka ay qabaan wuxuu yidhi nawowi wa qaala daa'ifatun qaliila yukrahu qolo kale oo shaaficiyada ka midna waxay yidhaaheen laa yustaxabu kaliya yaan masalada loogu sinine masaladu intaa waa ka darajo weyntaye ha lagu idlaaqo lafdulkaraahiya oo ha la yidhah waaba karaahiyo daahirka kitaabka minhaajka imaamu nawowi raximah اllahu tacaala isagana daahirkiisu saas waa qabayo lafdulkaraahiya in lagu idlaaqo oo imaamu nawowi raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi qultu wayukrahu tasmiyaة اlmaqribi cishaءa wاlcishaaya catamatan lakiin yani daahirka minhaajka saasuu ahaa oo isaga naftiisaaba sheekhu qabayba oo minhaajkaba ku qabay inuu ku idlaaqay karaahiye uu ku idlaaqay lafdiga catama in cishihii lagu idlaaqo madhabkii cabdullahi bni cumar قال أبو عبد الرحمن بن سائر رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن سليمان وابن عبد الملك ثقة حافظ قال حدثنا أبو داود أبو داود وعمر بن سعد يولجد هو الخضري هو الخضري شافي ريبة مسلوين قال ديجرا الخضري مودن ريبة يا ال الحفري وقع في نسخة نظامية الحفري الحفري بالفاء بدلا من الخضر بالضاد وهذا هو الصواب نسخوين كاس الصواب الحفري هذا من ينقل حفري سو حفري ساسا لو ضبطنا هو الحفري ساسا نسخوين كاس هو الحفري الحفري ونسبة بمنطقة في بغداد مال بغداد كتاب العراق يا شيخ اللونس خضري ما خضري وخلط خضري حفري qoladan daaru macrifada soo daabacay waxaa weeye nusqada hoos ay ka dhigeen a inta badan basax ahba wa fii nusqatin hoos ay ka dhigayeen waxaa fiicnayd inay kor noo soo saaraana fiicnayd markay meel khaldaanba waxaa weeye khaladka hoosaad ku arkay haddana iyagoo ka saxaya marka dabcooyinkan kale waxaad moodaaba iyagona ku rooyin meelahaas dabcooyinka kale ku roon tan waxaa weeye daarulxadiis miya ya daarulxadiis wey daarulxadiiska meelahaas oo kale ku fiican markuu kor ka khalduu ku leeyahay wa fii nusqatin kida haddana في نسخة hosta uu ka qorayo iyadaaba sawaabkii ahba inta badan غاaلبا iyadaa sawaabkii ah في نسخة meesha uu ku leeyahay قال حدثنا أبو داود وعمر بن سعد الحفري ثقة عن سفيان وسفيان الثوري عن عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي لبيد ومدني ثقة لكنه رمي بالقدر عن أبي سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن عمر قال وحول عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول لا تغلبنكم الأعراب هرباديو يوصل إذن كجاءت كان على اسم صلاتكم salaadiina magaceeda haadihii tan ah erbaadyaha catama u yaqaani yaysan idinkaga adkaan idinkaga xoog badinin magaca salaada fa innahum herbaadiyuhu yuctimuuna waxay dib u dhigaan cala alibili calaa xalbi alibili geela lisidiisay dib u dhigaan markaasay catamadii xilligii geela ay dib u dhigi jireen lisidiisii maadaama salaada la tukanayo cishaha ay dhahaan salaatulcatama waa xilligii geela lisa jireen iyagu xilligii geela lisa jirayna waktigii salaadda kusoo beegantay markaasi magacii ku idlaaqeen u bixiyeen ay dhaheen salaatulcatama yidhaaheen iska jiri rasuulku sala allahu alay sl isan idinka adkaan nimankaa magaciina salaadiisa idinkaga adkaan fa innahum ayagu yuctimuuna waxay dib u dhigaan cala alibil calaa xalbi alibili geela lisashadiisay dib u dhigaan wa inahaa salaadu alcishaa wey magaceeda rasmiga ah cisho wey rasuulku sala allah alay xadiiskana muslima wariyo saxiixu قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر المعروف برهوية عبد الله المبارك قال حدثنا عبد الله المبارك عن ابن عن ابن عيينة سفيان بن عيينة السابق في الإسناد عن عبد الله بن أبي لبيد السابق في الإسناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن السابق في الإسناد عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيان مغلي يقول حال رسولك صلى الله عليه وسلم على المنبر منبر كدوشي سأكليه لا تغلبنكم الأعراب هربادي سنة كقات كان على اسم صلاتكم مقع صلاة الله هوي إنها صلاة العشو حديث كان هو صحيح ومسلم صحيح يسكر الله سبحانه وتعالى